anigu waa iman karaa soomaali waa iman karaa puntland waa iman karaa marka labaad anigu waxa ay la socdaan weliga wahaalkamayo haddii se humaagsigu uu yahay inay arrintii labada kun iyo lix iyo tobanka iyo doorashooyinkii ka hadlayaan waxay iila muuqataa aniga meeshii puntland mowqif bay istaagtay adag bay iska taageen oo doorasho ma diidin laakiin habka ayay dideen habka hadday dideen intii dib loogu soo celiyaa waxay la tahay waa gacmo daalis intiidaan ku jiida waa gacmo daalis baa la yidhi hadday fikrad cusub wataan oo la qaadan karo oo sidaasi ka duwan wax loo qayban karo waa wax baab laga jawaabi karo weeye haddii ay yidhaahdaan muddo kordhis iyo waxaasaanu wadnaa oo muddadu aanay tii hore ahayn wakti doorashooyin lagu qabanayo oo aan laba sannadood iyo waxaa ka badnayn hadday sheegaanna waxay la tahay waa wax un laga fakeri karo laga jawaabi karaa laakiin tii hore un in lagu deganaado oo sidaa loogu deganaadaa waxay la tahay inay gacmo daalis tahay nihaayana aan saas loogu gaari karay saasay ilaahay waxaa ka mid ahayd garaad waxgaradkii iyo isnimadii puntland dhowaan la kulmay wafuud ka socotay beesha caalamka oo garowa yimi bal haddii aad bulshada xusuusisid idinka waxyaabihii ay idinkala hadleen maxaa ka mid ahaa
beesha caalamku si ah indhali iyo degari bay u yimaadeen waddanka iyagoo war iyo waxaal hayn bay yimaadeen oon xog hayn bay yimaadeen dabeetana waxay nagu tirtirsiyeen oo ma wadahayn beesha caalamka ee ninkii watay oo ahaa oo ahaa michael kiiti indhalii degalii saddex beri gudahood inuu yidhaahdo four point five baan soomaaliya isku raacday ilaa united nationska gaarsiiyey oo aanay ahayn sidaa may ahayn united nationsku wuxuu sheegay in soomaaliya isku raacday puntland oo soomaalida barkeeda na waa waa diiday marka wuxuu sheegay waxaan jirin oo abaabina buu sheegay warka uu noola yihi warkaasu ahaa anana waa diidnay sida muuqanaysay sufaraadii meesha joogtayna waxay nala ahayd inaanay sidaa raalli ku ahayn waxaa ku war ku tiri kuteyna nagu soo gaaray markii uu noqdayna ciddii uu xamar kula kulmay inay annaga na dhaliishay oo nagu dhaliishay kaalintii aanu fadhinay inaanaan xaq u lahayn laakiin taa uu diiday baa naga ku yidha calaa ayi xaal beesha caalamku indhalii dhegalii dacwad ah oo aanay xog iyo xaal kacaynin dalka gaar ahaan puntland ayay four point five iyaguna la ordaya uu ninkaasi la ordayay buu noogu yimaadeen anna waa diidnay si buuxda baanu u diidnay oo qoraal leh uu guddoonkii ummadda puntland ka annaga oo ka kooban baa sidaa ku diidnay marka dee noqde war hele nimankaas war waa heleen war maahayna war hele hadda marka inay tii waa haddana dib u soo celiyaan waxay la tahay waa majala abaabin kale oo loo sameeyo unbayla marka laga yimaado shirarkii hore oo aad la yeelateen beesha caalamka dowladda puntland wax dama oo wada tashiyaa ma idinkala yeelatay arrimahaasi
dowladda puntland mabda-ii ay iyadu doonaysay baanu anagu ayaanu anagu xoojinay wixii ka dambeeyeyna shir aanu wax iska weydiinay annaga iyo dowladdu maana yeelan run ahaantii wakti adag iyo duruuf adag baa lagu jiray marka shir aanu waa iska weydiinay ma anaan yeelana haddii dowladda federaalka iyo beesha caalamku ay ku adkaysanayaan in la qaato oo dib loogu laabto afar dhibic shan puntlandna ay meesheedii taagan tahay xalku muxuu noqon karaa waa uma jeedaan marka foorbamarka adkaysigiisa inay ummadda isu soo jeedaan baanay ujeedin haddii ay dee khad kale wataan oo wax kale taa uga dambeeyaan iyaga og laakiin puntland four point five keligii baa keena in lagu khasbaa laguma khasbi karo qalad weeyaan dhib bay keeni karaysaa taasi dhib bay keeni karaysaa kulmadala marka anaga ka soo qaada anigu codka aan leeyahay dad baan ku masilaa bilmatala waxaan dantay markii horena anigu waa meel kaga kaca oo soomaalidu inay meel ku gaadho aan u jeedno lagu gaadhsiiyo baan u jeednay umaan arkaynin in xaq wax laygu qaybiyey umaan arkayn waxbaan tigsanayo kii haddii dib laygu socdayo la damcaan laygu khasbo waxay la tahay itijaah kale ayay igu keeni kartaa oo run ah weeyaan